ku raaxayso noloshaada qaybta shanaad raaxada jidhka cunto caafimaad leh daryeelidda jidhkaaga iyo caafimaadkaaga waxay saameyn aad u weyn ku yeeshtaan farxaddaada iyo ku raaxaysiga nolosha nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo tilmaamay in qofka nafsaddiisa xaq ay ku leedahay sidoo kale nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhihi jiray saaca wa saaca oo laga wado in qofka xaqa rabbigiisa uu ku leeyahay la yimaado sidoo kalena uusan iloobin xaqa nafsaddiisa ay ku leedahay uguna raaxeeya wax walba oo alle u baneeyey labadaba ajar lagu siinayo alle ma uusan naga reebin in aan ku raaxaysano dhammaan quruxda adduunkan yaala bal wuxuu alle tilmaamay in quruxdaas iyo raaxadaas loogu talagalay muslimiinta aakhirana ayaga keliya gaar u ah sida alle uu leeyahay waxaad dhahdaa yaa reebay quruxdii alle uu u soo bixiyey dadka iyo wanaagga risqiga waxaad dhahdaa waxaa iska leh kuwa rumeeyey alle nolosha adduunyo dhexdeeda gaarna u tahay maalinta qiyaame sidoo kale maalinta qiyaamo qofka waa la weydiin doonaa qayb walba jirhkiisa ka mid ah waxa uu ku qabtay jirhkaaga mas-uul ayuu kuugu yahay si wanaagsan u daryeel sababtoo ah si aad nolosha ugu raaxaysato waxaad u baahan tahay jir caafimaad qaba haddii aad tahay bilyaneerka adduunka ugu taajirsan oo aadan caafimaad qabin waxba kuuma tarayso lacagtaas caafimaadka waa wax aanan ka maarmin qof walba oo nool caafimaadkana allah ayaa bixiya laakiin caafimaad darrada qaarkood qofka ayaa sabab u ah waana wax gacmihiisa uu ku kasbaday halkan waxaan kuugu soo bandhigayaa talooyin muhiim ah si aad jir ahaan ugu raaxaysato noloshaada biyaha jirhkeennu wuxuu u baahan yahay biyo si uu u shaqeeyo ha ahaadaan kuwa lagu qubaysto ama la cabo marka aad biyo cabto ama aad isku shubto waxay ka dhigan tahay inaad heshay shidaal awood badan waxayna wax ka taraysaa xasuustaada iyo firfircoonnida ee aad dareemayso alle wuxuu qur-aanka inoogu sheegay isaga oo ka hadlaya biyaha wax kasta ayaan biyaha nolol uga dhignay dhinaca kale biyaha waa midka ugu muhiimsan wax kasta oo dhulka ku nool sida bini'aadamka xoolaha dhirta haddaba waa in aad cabtaa maalintii siddeed galaas oo biyo ah ama labo ilaa laba dhibic shan liitar oo biyo ah gaar ahaan cabitaanno aad ka heli karto nafaqo sida liinta iyo qudradda noocyadeeda kala duwan si jirhkaaga iyo maskaxdaada ay u helaan caafimaad sidoo kale haddii aad hurdada ka kacdid kadibna cabtid koob biyo qabow ah waxay kaa caawinaysaa in ay firfircooni iyo dib u cusboonaysiin geliso unugyada maskaxda taas oo qofka ku beerayso shucuur firfircooni oo maalinta oo dhan aan ka harin sidoo kale waxay culimmada caafimaadka sheegayaan in qofka oo biyo qabow ku qubaysta subaxdii hore ay ku abuurto firfircooni dheeraad ah waxa aad cunto iyo waxa aad cabto waxay macno weyn ugu fadhiyaan caafimaadkaaga in aad cunto cunidaada aad wanaajiso waxay yaraynayaan khatarta helidda cudurro aad u badan jirka wuxuu u baahan yahay maadooyin kala duwan si aad u hesho dhammaan maadooyinka jirka u baahan yahay waxaa muhiim ah in aad cunto cuntooyin kala duwan sida kalluunka gaar ahaan salmon tufaaxa canabka mooska cambaha iyo qaraha ansalaatada liinta iyo karootada hilibka digaaga geela lo'da iyo ariga shukulaatada madow cunto kasta waxay leedahay faa'iido sidoo kale waxaa jirta cuntooyin uu jeclaa nebiga sala allahu calayhi wasalam oo faa'iido badan ku jira qaarna waxaa lagu sheegay qur'aanka kariimka ah waxaa ka mid ah midka koowaad malabka nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxaan idinku ogahay laba daawo qur'aanka iyo malabka malabka waxaa ku jira faa'iidooyin badan iyo fitamiino kala duwan baaritaan la sameeyey ayaa waxaa la ogaaday in malabku daawo u yahay cudurro badan sida uu alle ku ku sheegay qur'aanka kariimka ah suuradda lagu magacaabo suuratu naxli alle wuxuu tilmaamay in ay malabka dhexdiisa daawo u tahay dadka midka labaad timirta timirta keligeed waxa ay kaafisaa baahida jirka dhinaca nafaqo iyo tamarba ugu yaraan hal xabo aad maalintii cunto waxa ay kuu kordhinaysaa waxtar aad u fara badan nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay timirta madiina ee cajwaan qofkii cuna subaxdii toddoba xabo inuu maalintaas ka badbaadayo sun sixir iyo wax kasta oo caafimaadkaaga dhibi kara midka saddexaad caanaha caanuhu waxay ka mid yihiin cuntooyinka qur'aanka lagu sheegay nebi sal salam waxa uu inoo sheegay in caanuhu u wanaagsan yihiin qalbiga sidoo kale waxay xoojiyaan dhabarka sidoo kalena waxay kobciyaan maskaxda aragga iyo xasuusta ayay wanaajiyaan midka afaraad cinabka cinabku waxa uu ka mid yahay cuntooyinkii qur'aanka lagu sheegay waxa uu nadiifiyaa dhiigga sidoo kale cinabku waxa uu sifeeyaa kelyaha waana uu xoojiyaa shaqadooda aadaabta cunidda iyo cabidda si aad ugu raaxaysatid cuntada waxa wanaagsan in aad aadaabta la xiriira cuntada iyo cabidda nebigeenna ina baray aad la timaadid nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu mar arkay wiil yar aan wanaajinaynin aadaabta cuntada markaas ayuu ku yiri isaga oo baraya aadaabta cuntada wiilow dheh bismillaah oo ku cun midigtaada oo cun waxa kuu soo xiga bismillaah oo macnaheedu ah waxaan barakaysanayaa oo kaalmaysan magaca allah haddii aad hilmaamto oo aad xasuusato adiga oo weli wax cunaya waxaad leedahay bismillaah awalihi wa aakhirih marka aad dhammaysana waxaad dhahdaa alxamdu lilaah waa inaad ugu mahadnaqdid allihii nicmada kuugu nimceeyey oo dad badan aanan haysan waxaadna raacin kartaa inaad dhahdid alxamdu lilaahi aladii acamanii haada warasaqaniihi min gayri xawlin minii walaa quwa nadaafadda diinta islaamku waxay ina amraysaa inaan nadiif ahaano xagga jirka iyo ruuxdaba waxay ina amraysaa in aan qurux badnaano alle wuxuu qur'aanka ku leeyahay ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa u soo noqda oo xumaanta ka toobad keenay iyo kuwa isdaahiriya haddii qofka jirkiisa dharkiisa iyo gurigiisa nadaafad leeyihiin ruuxdiisu way raaxaysanaysaa jirkiisana caafimaad ayuu dareemayaa culimmada caafimaadku waxay sheegeen in nadaafad la'aantu ay keento cuduro badan oo kala duwan nadaafadda jirka wejigaaga nadaafadda wejigaaga oo aad daryeeshid waxay kaa dhigaysaa qof soo jiidasho leh sababtoo ah wejigu waa meesha ugu horaysa ee qofka laga fiiriyo waa muraayadda jirkeenna oo dhan waa halka laga cabbiro quruxda qof walba timaha timahaagu waxay u baahan yihiin daryaal iyo kawaqab dheeraad ah sababtoo ah waa quruxdaada ilkaha nadaafadda af iyo ilkuhu waxay saamayn ku leeyihiin caafimaadka qofka oo dhan qooxda ilkahaaga iyo neefka neefta udgoon waxay kordhiyaan dareenka wanaagsan iyo kalsoonida qofka qubayska si aad u ilaalisid nadaafadda jirkaaga waa in aad maalin walba qubaysataa kuna qubaysataa shaambo saabuun biyo ama waxyaabo kale si aad fifircooni iyo raaxo u dareentid midka labaad nadaafadda dharka iyo lebiska waxaa muhiim ah in dharkaaga nadaafad leeyahay oo nadiif yahay adiga ayay kuugu xiran tahay dharka aad xiranaysa iyo nooca aad jeceshahay laakiin waa in ay nadaafad leeyihiin midka saddexaad nadaafadda guriga ruuxda iyo jirku waxay ku raaxaystaa meel qurux badan oo si fiican loo nadiifiyey meesha aad ku nooshahay waxaa lagu gartaa caafimaadkaaga nadaafadda guriga uu qofku ku nool yahay laga bilaabo iridda hore ilaa iyo qolka jiifka waa muhiim waxyaabaha udgoon waxyaabaha aadka u caraf badan ayaa waxa ay qayb ka qaataan caafimaadka xasiloonnida iyo farxadda jirka iyo maskaxda nebigeenna sala allahu calayhi wasalam aad ayuu u jeclaa waxyaabaha carfaya jimicsi sameey waxaad u baahan tahay in aad dhaqdhaqaaqdid oo jimicsi samaysid oradid socotid ama lugaysid si joogto ah kaxaysid baaskiil ama jimicsi aad siisid qaybaha kala duwan ee jirkaaga ama muruqyadaada si jirkaaga iyo maskaxdaada ay u helaan caafimaad farxad iyo firfircooni badan jimicsiga iyo ciyaarta wuxuu leeyahay faa'iidooyin aad u badan oo ka mid ah midka koowaad waxa uu jimicsigu qooxiyaa muuqaalka qofka midka labaad waxa uu dhisaa awoodda qofka midka saddexaad waxa uu maqaarka siiyaa caafimaad aad u sareeya sababtoo ah qofka wuxuu ka helayaa dhidid kaas oo jirka ka saaraya sunta iyo nabarada jirka ka soo baxayo midka afaraad waxa uu yaraynayaa murugada qofka midka shanaad waxa uu ilaaliyaa caafimaadka lafaha midka lixaad waxa uu xoojinayaa awoodda caqliga ama maskaxda midka toddobaad waxa uu siinayaa hurdo aad u macaan badan midka siddeedaad waxa uu qofka ka caawinayaa in uu dhimo culayska jirkiisa ama uu miisaankiisa yareeyo midka sagaalaad waxa uu ku siinayaa kalsooni jimicsiga joogto ah wuxuu in yar in yar maalin kasta kobcinayaa kalsoonida aad naftaada ku qabtid midka tobanaad waxa uu kor u qaadayaa enerjiga jirkaaga haddii aad si joogto ah u jimicsatid waxaad arki doontaa in howl yar ama mid badan aad leedahay maalintaada si fudud uga baxi doontid adiga oo aanan ka daalin qofka muslimka ah waa in uu noqdaa qof awood badan jir iyo maskax labadaba nebi sal salam wuxuu ahaa qof awood badan jir maskax iyo iimaan ahaan waxaa jira nin magaciisa la dhaho rukaan oo ahaa ninka ugu haysta legdanka carabta oo dhan kadib nebi sal salam ayaa ku dhahay haddii aan kula legdamo aan kaa badiyo ma islaamaysaa ninkii wuxuu dhahay haa way legdameen waxaana badiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam ku dadaal orodka sababtoo ah waa cayaaraha ugu fiican kaasoo jirka xoogeeya sarana u qaada shaqada xubnaha jirka sida wadnaha orodku wuxuu ka mid yahay sunnadii nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam sida aan ognahay nebiga wuxuu la tartamay xaaskiisa caaisha waxay leedahay caaisha waxaan la socday nebiga sala allahu calayhi wasalam safaradiisa qaarkood aniga oo gabar yar ah oo aan cayilnayn markaas ayaa wuxuu dadkii ku dhahay iga hormara markaas ayay hore u sii socdeen wuxuu igu yidhi nebi sal salam kaalay aan baratanne markaas ayaan ka orod badiyey wuu iga aamusay ilaa oo aan cayilay oo hilmaamay dhacdadaas markaas waxaan raacay mar kale safaradiisa qaarkood markaas ayuu dadkii ku dhahay hore u socda markaas ayay hore u socdeen markaas ayuu wuxuu igu yidhi kaalay aan baratanne markaas ayaan la orday oo iga orod badiyey markaas ayuu qoslay isaga oo dhahaya tan u qaado tii hore dabaasha dabaashu waxay ka mid tahay cayaaraha faa'iidooyinka badan ee islaamkuna ogol yahay in la baro carruurta soo koraya si ay jirkoodana u dhisaan sidoo kalena ay naftooda ugu badbaadin karaan qaqoomid iyo wixii la mid ah wuxuu cumar ibnu khadaab dhahay bara ubadkiina dabaasha iyo shiishka ku dadaal in aad maalin walba samaysid jimicsi fudud si caafimaadkaaga iyo farxaddaada u siyaado kuna dadaal in aad jadwal jimicsi ah yeelatid hurdo macaan badan alle wuxuu qur-aanka noogu sheegay in hurdada raaxa nooga dhigay si ay jirkeenna iyo maskaxdeenna nasasho u hesho sababtoo ah marka uu jirkaaga daalan yahay maskaxda waxay halis ugu jirtaa waxyaabo badan sida in daalka awgii ay maskaxdaada buuq ku furmo ama ay stress kuugu furto si aad nasiino badan u hesho waa in aad qaadataa wakhti kuugu filan oo hurdo ah sida toddoba ilaa siddeed saacadood haddii aad seexato aadna soo kacdo maalin walba isla wakhtigaas waxay kuu sahli kartaa in aad hesho hurdo fiican iskana ilaali cunto cunidda xilliga aad seexan rabtid ducada hurdo la'aanta wuxuu leeyahay saxaabiga la yidhaahda zayd binu thaabit nebi sal salam ayaan u sheegtay in habeenkii oo dhan hurdo la'aan aan u soo jeedo hurdo ma helayo markaas ayaa nebi sal salam i baray duco oo haddii aan aqisto uga bixi lahaa ciladaas ama xanuunkaas waana ducadan اللهم قارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم اهد ليلي وأنم عيني إلهو xidigihii waa dhaceen indhihiina waa xasileen oo dadkii oo dhan waa hurdeen adiguna allihii nool oo u qumaya adduunkan ayaa tahay gamaanyo kuma qabato iyo lulmo hurdadana kuma qabato allaha noolow oo u taagan koonkan dhanow habeenkayga ilaahow xasili oo deji ishaydana ilaahow seexi saxaabigii wuxuu yidhi markii aan ducadan akhriyey ilaahay wuxuu iga qaaday huurdala'aantii iyo soo jeedkii haddii aad xilli dheer huurdada dhibaatooyin kala sii kulantid waxa fiican in aad raadsatid daryeel caafimaad seexo adiga oo akhriyay ducada huurdada seexo adiga oo rabbiga u toobad keenay seexo adiga oo naftaada xisaabiyey seexo adiga oo iska cafiyay qof kasta oo ku dulmiyey seexo adiga oo ka fakaraya la kulanka alleh seexo adigoo aqriyay suuratulmulk safar raaxo badan waxaan shaki ku jirin in safarka fasaxa ama booqashada xeebaha aad u wanaagsan yahay sababtoo ah wuxuu qofka ku dareemayaa firfircooni dhanka jirka waxayna saamayn kartaa caafimaadka maskaxda iyo dareenka farxadda alla in badan ayuu qur-aanka nagu amray in aan socono dhulka oo aan fiirino abuuritaanka alleh iyo quruxdiisa si aan isaga u xasuusano baaritaan cusub oo jaamacadaha dalka maraykanka soo saareen ayaa tilmaamaysa in habka ugu wanaagsan ee qofka nasasho iyo deganaan ku heli kara ay tahay inuu muddo shan daqiiqo ah fadhiisto badda xeebteeda si toos ahna u daawado badda dad badan ayaa si ay isaga yareeyaan ciriiriga naftooda dareemayso iyo culayska badan ee saaran dhanka shaqada arrimaha guriga iyo xanaanaynta carruurta doorta inay qaataan daawooyin laakiin waxaas oo dhan waxa ugu fiican sida cilmi baarista lagu ogaaday inuu qofku tago xeebta badda kadibna muddo shan daqiiqo ah indhihiisa ku jeediyo badda uu jirkiisa ka helo raaxo maskaxdana ka hesho deganaansho ugu fiican in badan ayaan safray aad ayaan u jecelahay safarka sababtoo ah waxay leedahay faa'iidooyin aad u badan oo ka mid ah murugta iyo welwelka ayuu xaliyaa qaadashada fasaxa ayaa loo arkaa in ay tahay howlaha laga maarmaanka u ah maskaxdeena si aan u nasano wuxuuna kaa caawinayaa inaad maskaxdaada ka qaado dareemaha murugta ah midka labaad farxad iyo qanacsanaan ayaa lagu helaa in aad safar aadid waxay kaa caawin kartaa maskax ahaan iyo dareen ahaan farxad midka saddexaad waxyaabo cusub in aad safar ku soo qaadato meel ka baxsan dalkaaga waxaad la kulmaysaa dhacdooyin cusub dhacdooyinkaas cusub waxay kaa caawinayaan dib u soo celinta maskaxdaada iyo xoojinta niyadaada iyo kalsoonidaada sidoo kale casharo qiimo leh oo aad wax badan ka baran karto iyo saamayn wax dheeraad ah ayaad la kulmaysaa midka afaraad nafsaddaada ayuu hagaajiyaa safarku wuxuu awood kuu siinayaa in aad ballaariso maskaxdaada hab aad u malaynaysay markii hore inaysan suurtagal ahayn ayaad ogaanaysaa inay suurtagal tahay